بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين فصل وعشر كيشنات kitaabka alriyaad albadica fasalkani wuxuu ka hadlayaa weelasha xaggooda wixii xalaal ah iyo weelasha xaggooda wixii xaaraam ah baa laga hadlayaa maadaama dahaaradu maqaasid maqaasidu dahaara ay jidhay afar ay ahayd wasaa'ilu dahaara iyana aan soo qaadanay waxaa jira wax la yidhaahdo wasaa'ilu lwasaa'il maalan biyihii aada ku weesaysatay ama ku qubaysatay waxay ku gaarsiiyeen maqsadkii iyo dantii aa lahayd laakiin biyaha laftooda maxaa ku gaaraysaa waa inaa hesha biyaha weelkaa ku shuban lahayd weelashii baa marka laga hadlayaa baabu dahaara saasaa loo keenay weelasha saasaa loogu dhex sheeg wayaxilu waxaa xalaala isticmaalu jamiici lmawaaciini weelal dhammaantood isticmaalidoodaa bannaan almawaaciin weelal dhammaantood isticmaalkood waa bannaan yahay weelashii addaahirati ee daahirada ahayd weel kasta oo daahira isticmaalkiisu waa xalaal min kulli jinsin jinsigou ka samaysan yahaaba noocou doonaaba ha ahaade dahaaradii iyo cunadii iyo wax ka wax kastaa loo isticmaali karaa weelkaasi wuxuu doona ha ka samayso qaar baa nuxaasa qaar baa macdana qaar baa xadiid iyo bira qaar baa rasaasa qaar baa geed laga qoraa qaar baa harag ka samaysa wuxuu doona ha ka samaysnaa ilaa mawaaciina dahabi dahabka weelashiisa mooyaane iyo walfidati fidada weelasheed labaa lasoo reebo weelasha dahabka ah iyo weelasha fidada ah taas waa la diiday oo fa yaxrumu waa xaaraam isticmaaluhaa weelashaas dahab iyo fido ka samaysan isticmaalkooda haddee rag iyo dumarba looma ogola maaha xataa dumarki in loo ogol yahay weel ka samaysan dahab ama fido marka rag iyo dumar la kala qaadayo dumarku u bannaan yihiin raggan aysan u bannaanayn waa waxyaalaha laisku qurqurxiyo silisyada iyo faraantiyada iyo dugaagadaha iyo jinjimaha iyo waxaas weeyaane markay weel joogto rag iyo dumar midna lama ogola inay isticmaalaan qaado dahab ka samaysan iyo saxan dahab ka samaysan iyo isagoo fido ka samaysan iyo weelal dahaba kuwaa lama ogola isticmaalku in wax lagu cunaa ma wax lagu cabo keliya ma aha xataa gurigii laguma sharaxan karo weelashii dahabka ahaa iyo weelashii fidada ahaa ligayri daruura daruuro keentay la-aanteed wax daruura hadday meesha timaado baa la ogolaanaya laakiin haddaan daruuro jirin lama ogolo waaya daruuradaas waxaa ka mid a maalan qofkii baahi baaba naftu uga dhacaysaa weel kale oo isticmaalana ma haysto ilaa weelkaa dahabka ka samaysan ama fidada mooyaane naftaa darane nafta badbaadi baa la dhahayaa markaas markaas waa daruura keentay weelasha waxaa kaloo fiican in la aaburo ama la daboolo gaar ahaan habeenkii maalintiina sidoo kalea fiican weelasha in la daboolo ama biyo ha ku jireen ama yaysan ku jirin ama wax kale ha ku jireen wax kaloo lagu aaburo haddii la waayo laan baasaa afka looga saarayaa cuud ama laan geed yar baasaas dhexda looga saarayaa bismi illaahina waa la dhahayaa xadiid baa soo arooray jaabir bin cabdilaahi baa laga wariyey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi gadu linaa war weelka daboola wa awku siqaa'a sibraarkana afxira khamir aaniyataka xad- riwaayo kale weelkaada dabool wadkur isma allah magac ilaahayna baa lagu dul sheegaya weelkaa markaad dabooleyso dabool keliya maahe waxa shaydaanka ka celinaya waa magac ilaahay bismi illaah ayaa la dhahaya wax kale haddii la waado la-antaasaa saa loo dul saaraya faa'iidadu waxay dhaheen a'immadu loo daboolayo waxaa ka mid a shaydaanku sibraar afka kama furi karo oo markaas biyihii iyo wixii ma isticmaali karo weel dabool kama qaadi karo ha- magacaa ilaahay mar haddii la isticmaalay isaga intaas baa xirsi xir ka ah faa'iido labaad sanadka waxaa ku jira baa la yidhi hameen xanuuna soo degaan weel ma jiro aan daboolnayn ama sibraar ama shay ya aan la af xirin ama la daboolin ilaa xanuunkaasa wax ka gelaya de hadhowna weelkii markaa la isticmaalo dhibaatadaas keenaysa arrin saddexaad oo ku jirta in weelasha la daboolo waxa weeye dee najaasadii baa laga ilaalinayaa iyo bahalladii iyo xasharaadkii iyo wixii dad baaba waqad camila bacduhum bisunnati dad baa sunnadan ku dhaqmay oo weelkii daboolay wax kale inta waayn laambay saareen hadhowbuu fa asbaxa wa afcaa multafatun cala alcuud waagii baa u baryey iyadoo weelkii laantii la dul saaray abeesa ku marmaran tahay haddii kale waa geli lahayd walam tazil fil inaaya buu yidhi weelkana hoos ma sii gelin fulintaas iyo ku camalfalkaa sunnada wixii laga baqayay weelkii ma dhexgelin suntiisii iyo wixiisii iyo wixii ku jiray marka bismi illaahi buu dhahaya haadaa qadaa'uk waa kan daboolkaadi markii hadhowtii ou saa u saarana tabaaraka bismi illaah bismi illaah waxaa kaloo fiican dabka in la iska damiyo marka la seexanayo dab baa la shidan jira waagi hore dee dadkiina waa seexanayaan dabkaasi sowsan ummadda u gubin ama guriga u gubin in la iska baktiyo Is- waa la iska daminaya dee hadda korontadii baa ku jidho iyadu inkastoo inta badan ay aamin tahay misna qofka seexanaya in layrku ka duldaaran yahay uma fiicna xataa caafimaadkiisa waxaa u fiican in isna la iska damiyo waa la iska damiya hadday tahay dab aan laga aamin ahayn oo shamac shidan iyo faynuusyaal iyo waxyaalo ay- een, wax gubi karana waa kaba sii daran tahayba ama dabkii kaa caadiga ahayo dhuxusha iyo qoryihii wixii la shidan jiray waaye haddii loo baahan yahay in caawo dhan daarnaato dan iyo ujeed laga leeyahay waa meesheeda waxaa kaloo fiican albaabka in la iska xiro cinda almaqrib maqribkiiba ha la iska riixo waxaa kaloo fiican caruurta in lasoo uruuriyo oo maqribada iyo meelaha aysan yaacyaacin oo orordin xilliyadaasee shayaadiintu soo yaacaan wa yaxrumu waxaa xaaraam ah oo raggii ka xaaraam ah iyo kuwii kaloo labeebshayaashiiba isticmaalu lmadaliyi mid lagu ranjiyeeyey isticmaalidiisa bidahabin dahab ow fidatin fido waase in kahura haddou bato dilaa'uhu ranjiyeintiisu ama marmarintiisu shayga lagu dhamooqay weelkaani asalkiisii dahab maaha fidana maaha laakiin maxaa dusha laga mariyey dahab ama fido weelka noocaasana in la isticmaalo waa xaaraam waxa lagu lagu dhaleeyey ee la marmariyey hadduu badan yahay in kahura hadduu badan yahay dilaa'uhu waxa lagu ranjeeyey oo lagu dhabo- dharoobay oo waxasala una ka soo xasilayo minhu xaggiisa shay-un shay bicardihi bandhigidiisa cala naari dab loo bandhigo dab haddii la saaro shaygii fidada la mariyey ama dahabka haddii dab saas loogu yaa loo saaro oo loogu ugo haddii wax ka soo shiilmayaanoo dahab ama fidba ka soo dhalaalayso dee markaas lama ogola wax badan baa meeshaa la marshay weeye maxaa lagu kala garanayaa shaygaa markii dabkii la saaray baa waxaa ka soo dhalaalaya dahabkii ama fidadii taasna waa la diiday marka waa shaygiioo aan dahab iyo fido ka samaysnayn laakiin dusha laga mariyey marka dahabkii iyo fidadii iyo wixii ragga loo diiday xariirtii iyo waa inay iska ilaaliyaan qof dhahaya maro xariira ii ken so wuxuu isleeyahy maro fiican dirso maro xariira ii ken buu dhahay ama waxa laga inu dhaho saacad dahaba ii ken saacad fidbaa ii ken de waa hadduu rag yahay aan loo ogolayn lama ogolo inuu isticmaalo faslun haadaa faasilun alxayawaanaatu xayawaanaadka wax allaale wixii noolo ah xayawaanaad baa la yidhaha kulluhaa dhammaantood xayawaanaadku tanjusu way najaasowdaa bimowtihaa dhimashadeeda noolo kastoo naftu ka dhacday waa najaasoobay ila afar baa laga soo reebaya ila alaadamiya binu aadamka mooyaane binu aadamka hadday nafta ka dhacdo miyuu najaasoobay mada ilaahay baa karaameeyey walaqad karamnaa bani aadam isagu kuma jiro iyo wasamaka wayla samaka kalluunkii mooyaane baddaa la iskala soo baxayaayo ciduu gowrac uga baahan yahay ma jidho hadday doonto nafba kuma jidho iyo waljaraada ayaxa mooyaane baalkaa yareeraya marmar waddan kusoo yaacay waagi hore dhabi looma arki jirin laakiin hadda dadkaan aqoon xataa waa arkeen baan filaya aljaraad baa la yihahda baalkaa yaryar hadday naftu ka dhacdo nafka dhiciddaad kuma najaasoobin waa saddex shay iyo walma'kuula mooyaane kan la cuno almadbuuxa la gowracay in alma'kuul in dubaxa waase haddii la gowraco dabxan gowrac sharciya gowrac sharciya gowracii sharciga ahaayee la rabay haddii la gowra shay la gowracay noolow ahaa laakiin nafta waa ka dhacday maxay kaga dhacday gowrac gowracaasina waa gowrac sharci ah afartaa maahae wixii kaloo nafi ka dhacdo dhimashaday naftu kaga dhacday oo ay ku dhinteen bay darteed waa najaasoobay shay nool haddii xubin laga soo gooyo xubinkan la soo gooyey xugunkiisu wuxuu noqonayaa shaygaa laga soo gooyey oo meyd oo baktiyoo kale siduu ahaan lahaa oo naftu ka dhacdoo kale shay nool baa wax laga soo gooyey xubinkaani wuxuu la xugun yahay shayga intiisa kale haddowni shaygaa naftu ka dhici lahayd haddou saa ku najaasoobi lahaana waa najaaso haddou saa daahir ku ahaan lahaana waa ku daahir waayo maalan xoolaha nool haddii qof cad ka soo gooyo lug laga soo gooyo jeeni laga soo gooyo barida laga soo gooyo dee xubinka shaygiina waa nool yahy shaygaani ma la isticmaali karaa waxaad fiirinaysaa shaygii laga soo gooyey haddii naftu ka dhici lahayd uu baktin lahaa muxuu ahaan lahaa waa najaaso shaygaan hadda waa najaaso lama isticmaali karo haddii shaygaasi naftu inta ka dhacdo uu daahir ahaan lahaana shaygaana waa daahir binu aadankan haddii cad go-o oo dadkaa shilalka iyo dhibaatada iyo wax ku dhacayaan qaraxyada iyo cadkaas ka duulay waa daahir waaye kalluunkii sidoo kale shaygan shaygiisi weynaabaa u fiirinaysaa ee ka yimid in dubixa dabxan sharciya waa haddii la gowraco gowrac oo sharciya taasna halkaasaa la dhig wa juluuduhaa haraggeeda xayawaanaadkaas saamahooda saan mataqaan maqaarkooda iyo haraggooda saantaas iyo maqaarkaas neefkiiyo nool haddii laga soo siibo waa najaas saantaasi tadhuru way daahiroobin laakiin bidibaaqi magdin la magdiyo daahiran wa baadina bay ku daa waxay ku daahir noqonaysaa bidibaaqi daahiran iyo wa baadinanba daahirka iyo baadinkeeduba waa daahir shay kulul baa la marinayaa dhir waxaa jidha kulul sida basbaaska oo kale ah haddii la mariyo dhogortii iyo baruurihii iyo hilbihii iyo waxaasoo dhan baa laga goynaya shaygaa haddii xataa la marshay najaaso yahay waa la marin karaa hadhow baa la daahirinayaa marka shaygii haddii haraggii la magdiyo neefkan waa baktiya haraggii baa laga baxshay haraggii baa la magdiyey magdintaasoo daahir ku noqonaya oo la isticmaali karaya waay ilaa jilda alkelbi baa laga soo reebayaa ayga saantiisa iyo haraggiisa iyo walkhinziiri doofaarka iyo walmutawallidi kii ka dhex dhashay minhumaa labadood ayo doofaar baa iska dhalay aw min axadihimaa midkood keliyo ka dhashay walow maca xayawaanin ba allah ka dhiga xayawaan kale macis xayawaankaasoo daahirin daahira oo aygan ama doofaarkan iyo xayawaan kaleoo daahirah sida dameeraha iyo fardaha iyo baqasha iyo waxa xoolaha ariga iyo hadday wax iska dhalaan xoolihii fiicnaa la raacsiin mayee kan najaasada ahaabaa la raacsiinaya looma dhowaan karo ey iyo doofaar iyo wax iska dhaleen ama midkood shay kaloo daahir ah oo wanaagsanaa ay kala dhaleen kuwaas maqaarkoodu weligood nadiif ma noqonayo megdintu wax u tari mayso daahir ma noqonayo iyaguna saasay noqonaya ayb ilaa waxaan cayntoodaa najaasaa eegaan iyo doofaarkan iyo waxaan waxaan gaalada lagu itixaamay khinsiirkaas iyo balaayadaas hilibkiis bay rabaan iska cunayaano balaayooyinkaas waxaasaa iyaga ay raadinayaan mar kale waxay kala dhalaan iyo waxay xayawaan kaleoo daahir ah ay kala dhalaanba waxaa la raacsiinayaa dhanka adag waxaa la yidhahdaa faraca waxaa la raacsiiyaa labada shay oo dhalay kan xumaanta badan kan liita aygan doofaarkaa la raacsiinaya waaye xagga najaasanimada taasaa la raacsiinaya xagga diintana laba qof hadday wax kala dhalaan midna muslim yahay midna gaal yahay xagga diinta waxaa la raacsiinaya labada qof kan sarreeya kee sarreeya kan muslimka ah kaasaa la raacsiinaya marka waxyaalaha khinsiirka lagu soo daro daawooyin leh oo laga yaabo la sheegaya kareemo kareenada la isticmaala qaar leh oo waxyaalo kale leh waxaasoo dhan waa in laga fogaado bari dhoweyto hadda aan tegaynay waan qoladan qolo diyaarad baan raacnay laakiin diyaaraddaas iyo dowladda lahayd dee dowlad kirishtanay ahayd diyaaradaha markii la raaco qofka intuu diyaaradda saaran yahay cunaa loo keenaya cunadaas hili hilib baa ku jira hadday rabto marka dadkan xaramkii waa loo socday annagu waxaan u socnay xaramka markii laga degay magaaladoodiina ayroboorkii meel bay dhaheen dadku waa ka cashaynaya marka qof kasta meeshiisaa loogu geynaya ee kursiga fadhiyo dee qofkii iska ilaalinaya ama xogta dareensan ama diinta saan u bartay dee qolooyinkaas iyo waxay gowracaan iyo muslimka looma ogolaynaya wixii aan gowracoodu saxayn oo aan muslim ahayn ahlu kitaabkii shuruuddii laga helay aan ahayn waa iska daynaya buskudyada iyo burarka qallalan iyo sharaabyada iyo waxaasuu iska isticmaalaya hilibkoodana uma baahna iska daynaya haa weliba markaan anigu diiday gabadha gabdhihii ka dhex shaqaynaya meesha waa midkan wuxuu tiri cun isticmaal xalaal muslim waa xalaal weeye waa cunadii muslimkee marka ana uma baahnaynba uma baahni maahay marka waddamada muslimka iyo cunooyinka laga keeno iyo diyaaradaha dadka muslimiinta wataan iyo dadka hilib xalaalka iyo waxaas o dhan waa la ogolyahay maaha inaan shaki la gelinayo laakiin wixii qolooyinkaa kale ah weeyataan sheegayo waidaa dubiqa markii la megdiyo aljildu haraggii maqaarkii markii la megdiyo ee saanti oo walam yuqsal aan la mayrin bacda dabqihi megdintiisi dabadeed shaygan waa la xoqay waa la xaquuqay waa la debqiyey wixii baa laga saaray markii saa laga saaro oo la megdiyo shaygaasi weli ma daahiroobiine saara wuxuu ahaaday mutanajisan shay mutanajiso najaasaysan najaaso maaha mutanajis cimaamadaasoo najaasa kaaga dhacdoo kale wey see la dhihi jira soo inaad daahirisid ma haragaana hadda waxa u haray in biyihii la mariyo la daahiriyo wixii kale waa la soo magdiyey daahirintii keliya o hadhay oo falaa yaxilu xalaal maaha isticmaaluhu haraggaa la magdiyey isticmaalkiisu maca ruduubati qoyaan macid hadduu qoyan yahay ama cidda taabanaysaa qoyan tahay labada dhinac baa wada qoyan ama dhinacun ka mid ah qoyan lama isticmaali karo wixii qalalan laakiin dhima leh jaafaani laa yatanaajasaan laba qalalan isma najaaseeyaan dhib ma leh intay qalayl ahaan lahaayeen inta laga daahiranaya laakiin male haraggaana meesha aan soo marnayoo wa juluuduhaa tadhuru bidibaaqi daahiran wa baadinan daahirka waa meesha waxaa lu leeyahay daawada iyo wax haraggaan lagu megdinayo ay marka koowaadba la kulmayso oo u horeysa baadinkuna dee haraggu wuxuu leeyahay hadhow saanta waxaa laga yaabaa in xuub kale ka kaco oo xuub kale ka kaco waa taas aan daawadu la kulmayno gudaha jidha kuwaa gudaha jira iyo xaggan daahirkaba markii la magdiyo daahir ba shaygii noqonaya oo biyihii lagu nadiifi walaa tasixu ma asaxayso asalaatu salaadna ma asaxayso macahu kaas maciisa saantii la magdiyey ilaa bacda qaslihi dhaqidiisii dabadeed intii la mayray dabadeed waa in la mayraa sida marada hadday kaa najaasado aan loogu tukan karin ilaa in la daahiriyo mooyaane faslun mise waa baab baabu nawaaqid lwuduu'i buu u baabye weesada waxyaalaha buriya baabkii lagu sheegay wey oo weesada dee wax burinaya waa xadadka asqarkaa soo maa waa xadadka yaraa nawaaqiduhu wuduuga waxyaalaha burinaya arbacatun waa afar tirada qabso buu ku leeyahay horta waa afar alawalu kan ugu horeeya khuruuju shayin shay soo bixidii wey min alqubuli oo ka soo baxo awuduburi gadaal wixii hore iyo gadaal ka yimaada meesha kaadida iyo meesha dambe baa weesadii burinaya wa in kharaja haba soo baxo qahran khasab qofka khiyaarkiiba aysan waxaan kaga imaan wa kaana wain kaana daahiran walow kaana daahiran haddou doono shayga soo baxay daahir ba ha ahaado haddou doono daahir ha ahaado shaygaa soo baxay weesadii buu buriy ilaa maniye shaksi shaksiga ama qofka manidiisa mooyaane waay waay ilaa maniya shaksi alkhaarija ma kordhigay jiimka alkhaarija soo baxay minhu qofkii ka soo baxay awala maratin markii u horreysay manida qofka ee weliba marka koowaad ka timid weesada ma buriso ee wax ka weyn bay keenaysaa oo qubays ah mani baa laa timid oo qubays baaba imaanaya tusaale qof fadhiya baa mani ka timid waaye qof fadhiya baa fadhigaa ku seexday menina waa ka timi waana weese qabi menidaasi weesadii ma burin laakiin qubays bay keenaysa marka waa menidii qofka oo markii koowaad ka timid hadday menidaani tahay meni kale oo maalan labadii isqabtay menidii qofkii dumarka ahaa ninka hadday dib u soo noqoto de waa burinaysaa markaas qofkii oo dahaaro qaatay kabacdi menidii timaaddo waa burinaysaa wahaani midka labaad zawaalu tamyiizi weeyaan tamyiistii iyo wax kala garashadii oo zuusha qofka caqligii baa ka tegey iyo garashadii weysadii waa bur bijunuunin baynu ku zuushay waali aw sukrin sarqaan sarqaansan qofka waa sarqaan dhankay doontaba ha ka timaado aw maradin ama jiro xanuun baa qofkan miirkii ka waday waa miir daboolmay aw noomin ama hurdo waa seexda markuu seexdo haddee tamyiiz mayo le qofku markuu hurdo may wax kala garanaya wax xogow haya iyo waxuu la socdo ma jiraan qofkan waxuu la socdo ma jiraan isagaaba waardiye laga hayaa malaa'igtu waardiyeynaysa ilaa tanna waxaa laga reebayaa ilaa miman mooyaane naama seexday mutamakinan xaalu yahay mid makaniye maqcada maqcadahu maqcadadiisa macnaha baryihiisa kaana fadhigiisa dabadiisa makaniyey min maqarihi makaanu sugnaanshiisa hadduu barida dhulka saa ugu xajiyo oo sidaa ku gamo hurdadaasi weysada ma burso hurdadaas weysadii ma burinayso bes dhinac iskuma leexin kursi saa kuma aha si siman buu ugu fadhiyaa meesha uu daba baryaha ku hayo hadduu doono dhulka iyousan ahaane gaariguu la socday ama meeshuu marayey kursigeediibuu saa ugu fadhiyaa hurdadaasi ma burinayso whaaliثu midka saddexaad weysada buriya mulaamasat rajuli ninka taabashadiisa wey lilmarati haweeney alajnabiyati ee ajnabiyad ah aan maxram u ahayn qof dumaroo ajnabi ka ah buu taabtay weysadii baa buras min gayri xaa'ilin buu taabtay asturteed la-aan oo beyna jildayhimaa labadooda maqaar dhexdooda ahday markay istaabanayaan labadooda maqaar dhexdooda mara ama wax kale uma dhexayn waxba uma dhexayn labadoodii jir baa istaabtay haddii gacantooda isku dhacdo ama istaabtaan iyadoo meeshii maro u dhaxayso ama sidii hore waxaa la samayn jiray dumarka iyo markay salaamayaan qof mare intay iska xijiyaan saa u salaamaan weysadii ma burin laakiin iyada lafteedaan la ogolayn salaantaas labada qof ee ajnabiga ah ama maraha udhaaysamaysan u dhaxayne inay saas jirkoodii u xiriiro baan la ogolaynba mar hadday ajnabi kale yihiin laakiin taa waa masalo kale masaladii salaada iyo weesadii ma burin leanna jirkoodii isma taaban waaye walow kaana haba ahaado kullun mid kasta oo minhumaa labada istaabtay ka mida hariman mid duq ah qof dumaro weyn iyo qof ragoo weyn hadday doona ha ahaadeen labadaa noocba mar hadday kale yihiin maxramna isku ahayn fesada waa buraysaa la dhihi maayo dadkan waa dad waaweynaaday ee iska burin maayaan lama dhahayo oo amase xasalatil mulaamasatu taabashadu haba xasisho bikayri اlikhtiyaari doorasho la-aan ikhtiyaar la-aan xataa haddii xasisho waa lamid hadday macnaa kuuma jeedin iyo isku dhac iyo wax saasoo kale hadday doonto ha ahaato hadday mar istaabteen weysada waa buras kasigama ahayn maaha kasiya kama isku markay saa dhacdana wayantaqidu waxaa ku buraya bihaa taabashadaas wuduu'u kullin mid kasta weysadii oo minumaa labadooda ka mida mid kastoo labadooda ka mida weysadiisu waa ku buraysaa kii wax taabtay kii la taabtayba wayantaqidu waxaa ku buraya bihaa mulaamasada iyo taabashadaas wuduu'u kullin mid kasta weysadii oo minumaa labadooda ka mida raggiiyo dumarkii labadiiba haddou shakiyo wixii aad taabatay ma rag buu ahaa mise dumar shakiga waxba ku burmaya maqaarku waa inuu istaabto haddii timaha qofku gacantu kaga dhacdo ama iliga ama ciddida ku buri mayso marka madhabka imaamu shaafici waa sidaas dadkii ajnebiga kale ahaa hadday istaabtaan iyo culimo kaloo badan waa in weysadii bidho oo ay weesaystaan culimaa qabta haddaysan kas ahayn ama ijtihaa iyo danayn ahayn inaysan waxba buraynin laakiin qofkaa salaadiisa masaladaas isagu inaysan waxba burayn qabsada salaadiisu waa laysku haysaa culimmadu madaahib badan baa waxay leeyihin waa ka budhay weesadi kuwaasna kama burin dahaaradiisi iyo salaadiisi muran baa ku jira iyo khilaaf salaadiisuna isagay den ugu jidhaa sida ugu kaamilsan inuu ugu yimaado hadhowti qabriga la gelaya rabbina la hor istaagaya tan culimaa tiri laakiin midda ugu kaamilsan madhabka imaamu shaafici waa dadaal badan yahay maalan hadduu hadda taabashadaa ka bacdi weesaysto oo sida madhabka imaamu shaafici culimo badan oo ka mid a iyo saxaabada in badan oo ka mid a salafu saalix in badanoo ka mid ay ku tageen uu weesaysto culimada qabta waa ku budhay iyo kuwa qaba kuma burin labaduba waxay isla ogol yihiin markaas qofkan dahaaradiisa iyo salaadiisa inay taam tahay waxba muran kuma jira salaadiisa qoladii xataa qabtay inaysan waxba ka burin mar hadduu weesaysay inaan salaadiisi muran iyo dood ku jirin waa culimoo dhan qabaan laakiin haddii uusan weesaysan dee in badanoo culimadii ka mid a oo tiro badan baa ogolayn markaas waxaan laysku muransanayn isagoo heli karaa ama sida ugu kaamilsan wax kalaba yuusan qaadan sida cibaadadiisu isaga qofka u taalla anfacaysa sida ugu kaamilsan howla yimaado qolo kastana adilay wadataa waaye waraabicu midka afraad oo salaada weesada burinaya le salaada maaha weesada masu qubulil'aadamiyi aadami ama bini aadam mid loo nisbay cawradiisa hore taabashadeeda wey aw xalqati duburihi dabadiisa wareegeeda taabashadeeda wey oo xaggee lagu taabto bibaadini اlkafi calaa cash kafka calooshiisa waa calaa cash bilaa xaa'ilinteeda la-aan inta isdaboosha faraha iyo calaa cash intaas hadduu qof cawradii ku taabto dhanka hore ama dhanka dambe walow maca sahwi sahwiya halmaanba maceed ahaata awl ikraahi khasab la ikraahaye weysadii waa budh waaye weysadii markaa waa budh wayantaqidu waxaana ku buraya bihi masigaas iyo taabashadaas wuduu'u lmaasi kii wax taabtay weesadiisa faqad kii la taabtay waxba ka burmaya awal tii hore ragay dumar istaabtay kii la taabtay iyo kii wax taabtay waa ka budha weesadii qof ragay qof dumar istaabtay laakiin masaladan cawrada la xidhiidha kan wax taabtay baa weesadii ka budh kii la taabtay ee cawradiisa la taabtay waxba kama burin wuu daaweynayey waa gudayey kan wax taabtay baa weesadiisi budh kii la taabtay samada xataa qofkii isagii baaba iska burin kara hadduu isagoo weesa qabo cawradiisi taabto weesadiisi waa budh kuma xirna inuu rag yahay kaa la taabtay inuu dumar yahay kuma xirna isagii baa iska burin kara ilmihiisa xalay dhashayba hadduu taabto buuriyadiisa ay ka budh khalaas kan wax taabtay waay ilaa in kaana almasu masigay taabashadu inuu yahay mooyaane beyna rajuli nin iyo wanhaa mid dhadig oo dumar ah ajnabiyatin ee ajnabiyad ah oo fayantaqidu bihi wuduu'uhumaa markaa weysadoodu labada waa buraysaa kamaa sabaq cawrataabadkan hadday rag iyo dumar ajnebi kale ah ay dhacdo dee awalba hadday meel kale iska taabtaanba waa buri lahayd tanna kaba sii daran tan waa budhay marka wixi o dhan waa isla buren rag iyo dumar hadeeto waay taasina wataa fayantaqidu waxaa ku buraya bihi masigaas wuduuhumaa wuduugoodii labadaba kamaa sabaqa sidii noo soo hormar wayaxrumu waxaa ku xaaraama bilxadai xadadkii alasqari yara xadad weyn iyo xadad yar sooma kalaha midka yar waa midka weysada wixii buriye wey kaa sababkiisa waxaa xaaraama asalaatu salaad saddex shay ama afar shay weliba xaaraan noqoshadan waa dembi weyn oo kabiiraah kabaairta ka mida qofkii xalaalaysaaba ku gaaloobayaa lagu leeyay waa xagga salaada marka laga hadlayo dembi weyn oo kabiiraah way noqonaysa kuwa kalena dembi sakiiraa bay noqonaysa sida kitaabka qur-aanka taabashadiisa oo kale ama qaadidiisa oo kale salaadii baan loo ogolayn qof weesa ka budhay salaadu faral iyo sunno kay doonto ha ahto wa dawaafu dawaafna waa ka xaaraam waa xaaraam dawaaf farala iyo dawaaf sunnaha labada midna looma ogolo qofkii weysadii baa ka budh de hadda waa la dawaafaya rag iyo dumarki wa isku dhex jiraan madaahibtaa kale oo qaba inaysan burinaynin iyo muqaabalul asaxa madhabka imaam shaaficiyu in la qabsado bay noqonaysaa wamasu lmusxafi kitaab musxafa taabashadiis iyana waa xaaraan qofkaas weysadu ka budhay xataa kiisihi iyo wa sunduuqihi kiiskiisa galkiisa musxafka kitaabka qur-aanka galkiisa iyo wa sunduuqihi kitaabka qur-aanka sanduuqiisa labadaas in la taabto waa xaaraan waa goorma maa daama fiihimaa intuu labadooda ku dhex jiro kitaabku kitaaba waxaa jira saa sanduuq yar saa loo gelinayo ama kiish baaba la gelinaya ama dee wixii loogu talagalay sida galkii lagu qaadan jiro oo kale wuxuu doono ha uga dhiga hadduu doono bac iyo maro kale ku qaadan karaa gal uga dhigi karaa loo yaqaana kitaabku inuu leeyahay ya ma taaban kara haddii kitaabkii ku dhex jiro kitaabi galkiis oo isku xurmo haha waay wayaxilu waxaa xalaala qalbu waraqi lmusxafi musxafka qur-aanka kitaabka musxafka warqadihiisa waraq qalbu waraqil waraq waa jamc waraqatin baa mufrida musxafka warqadihiisa ku rogidoodu waa xalaal bicuudin laan lagu rogo kitaabka qur-aanka warqadiisa sidaasoo kale fiiri warqad u taagan laan qof aan weyse qabin inta soo qaato inuu saa u rogo saa u celiyo dhankaa ama dhankaa saa dhaho baa xalaala waa bannaanta ilaa in infasalat ilwaraqatu warqaddu inay soocanto mooyaane warqad halkaa go-an hadday tahay maya oo waxumilad markaa laguna xambaalo warqadii calayhi cuudkii iyo laantii lagu xambaaro halkaa warqadta alla hadduu qoriga inta hoos ka geliya dhahma weyse qabo saa kor ugu qaado lama ogola qur-aan buu kor u qaado mana weyse qabo warqadii inay ka go-an tahay musxafkii oo laantii lagu dulqaado mooyaane calayhi calal cuudi wey taa markaa lama ogola oo xambaaridda baaba ka darnaan badan taabashada iyadaaba ka darnaan badan ayib wayaxilu waxaa xalaala xamluhu musxafka xambaaridiisa fii mataacin alaab dhexdeed in kitaab qur-aana lagu dhex qaato ilaa in qasada inuu u qasdo mooyaane almusxafa musxafka inuu u qasdo mooyaane waxdahu keliga xaaloo yahay bilxamli qaaridda inuu isaga uga qasto kitaabka qur-aanka ah hadduu boorsadiisii iyo alaabtiisii iyo shandadiisa ugu jiro uusanna weese qabin wuu qaadan karaa waaye ilaa inuu u qasday xambaarkan iyo qaadashadan musxafka uga qasdaya mooyaane dee markaa qasadkiisaa loo qabanaya xaaraam weeye lama ogola isna ma weese qabo waaye wayaxilu waxaa xalaal ah xamlu tafsiiri tafsiir qaadidiis kitaab qur-aankiina waa ku qoran yahay tafsiirka iyo sharxiina waa ku qoran yahay in la qaadaa xalaala in kaana hadduu yahay tafsiirku akara mid ka badan min alqur'aani qur'aanka meesha ku qoran yaqiinan hubaal ahaan si yaqiina haddii sharxu badan yahay qofku aan weese qabin tafsiirkan buu qaadan karaa lianna waxaa qur-aanka ka badan tafsiirka meesha ku qoran markaa waay haddii qur-aanku badan yahay ama isla eg yihiin ama la shakiyo ka badan maya markaa yaan la qaadin hadduu gacanta dul saaro qur-aan iyo tafsiir isku dhex qoran xambaariddii bay la mid tahay oo haddii tafsiirku badan yahay wuu dul saari karaa waaye inta gacantiisa hoos gashay haddii tafsiirku badan yahay waxaana la fiirinayaa meeshuu gacanta ku hayo inta ka hooseysa ee kitaabka o dhan iyo tafsiirkan dhano meesha yaalla la fiirin maayo intaan gacanta ka hooseysaa la fiirinaya laakiin marka masaladu xamli ay tahay kitaabka o dhan baa la fiirinaya walaa yumnacu sabiyu sabigii yaraa laga mancin maayo ilmihii yaraa wiilka ilmihii yaraa almumayiz ee mumayiskaha asabiyu lmumayiz ilmaha wax kala soocaya ee aan weese qabin laga mancin maayo loo diidi maayo lagama manciyo min masil musxafi musxafka qur-aanka taabashadiisa iyo wa xamlihi qaadidiisa maxaa yeelay waa lixaajati tacliimi tacliimta xaajada baahideeda baridda ilmahan qur-aan baa la barayaa isna baranaya waa lixaajati tacliim taas darteed wey marka dahaaradii iyo weysadiina isagu ma ilaalin karo marka la dhihi maayo hataaban ma weyse qabtida soo weesayso la dul saari maayo loo diidi maayo tacliim baa loogu baahan yahay isagina waa sabi waa samamayizo waa nin wax kala garanayo wax kala soocayo darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab